Shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay degmada Xamarweyne gaar ahaan xeebta Lido iyadoo ka qayb qaadanaysa dadaallada lagu hagaajinayo bilicda caasimadda. Ololahan nadaafadeed ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran oo uu maamulka gobolka Banaadir ku doonayo in uu hagaajiyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Xamarweyne Maxamuud Bare ayaa ka warbixiyay ololahan.
waxaan ku jirnaa aloolihii nadaafadda gobolka banaadir ka socday gaar ahaan usbuucyadan lagu soo laalaabtay degmada xamar weyne oo santarkii magaalada ah si maaragtay lagu soo celiyo bilicdeeda iyo quruxdeeda Een, agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo tiimkiisa agaasimaha nadaafadda iyo tiimkiisa agaasimaha gaadiidka dowladda hoose gobolka banaadir iyo tiimkooda dhammaan een, bahda gobolka banaadir oo u soo jeestay oo duqu magaalada ugu horreeyo magaaladan in la nadiifiyo magaaladan in la qurxiyo magaaladan inay maaragtay magaalooyinka magaala madaxda u ekaato nagala shaqaynaya mar kale aad baad u mahadsantihiin saaka waxaan joognaa xeebta aw aweyska xaafadda leed aw aweyska degmada xamarweyne een, jidcadayaasha soo gala xeebtan ee nadaafad darra maaragtay ay ka jirtay isbuucyadan taasoo saakayta ay maarata lagu soo dheelmaday si maaragtay ayadana loo ekaysiyo waddooyinkii iyo laamiyadii laga soo shaqeeyey ay bilicda qayb ka noqdaan mar kale waxaan leenahay gobolka banaadir iyo qof kasta iyo gaadiidka iyo dadkaba oo nagala shaqaynaya bilic soo celinta degmada xamar weyne aad baad u mahadsantihiin Een, intaas kadib een, maamulka degmada oo guddoomiye ugu horreeyana asaguna wuxuu u taagan yahay maamiirta gobolka banaadir isagoo fulinaya inuu ka shaqeeyo habeen iyo maalin bilicdan iyo quruxda degmada iyo socodkeeda Een, meeshaan waxay ku taallaa laba xaafadood xaafadda oo aweyska iyo xaafadda isbitaal martiini qaybta een, naafada meesha qashinka hadda u jeedaan wuxuu ka imaanayaa waa xaafadda oo aweyska iyo martiini iyo guryaha saaran ee ka soo horjeeda waxay maaragtay degniin laga baxshay goob kasta oo aan loogu talagelin in qashin la keeno oo meeshaan xeebta oo carruurta maaragtay ay ku damaashaadayso maalmaha ay nasiidana ay leeyihiin ay ka mid tahay inaan qofna laga yeeli doonin in qashin lasoo dhigo inaan qofna laga yeeli doonin intay xoola xaafadaha ku soo qalaan inay uuskooda iyo maaragtay iyo iyo iyo harkahooda meeshaan ay keenaan sida haddaba ka muuqata Een, dad waxaa jira xaafadaha ku qalanaya geel iyo ari iyo lo ama sab ha qabeen ama wax kale ha qabeen dadkaas waxay marka samaynayaan inay halkaan keenaan inay qashinkii halkaan keenaan ee uuskaa iyo xoolihii ka soo haray dadkaas waxaan leenahay waxay mutaysan doonaa iyaguna ganaax iyo maaragtay iyo xarig sharci ah